iyadoo laga duulayo amaradii uu bixiyey gudoomiyaha degmada tanijoar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa la qabtay olol nadaafadeed ah lagu nadiifinayo wadooyinka isku xira garoonka diyaaradaha iyo magaalada tanijoar ololahan oo ay ka qayb galeen maamulka xaafadda kulmis ayaa ujeedkiisa uu ahaa kor u qaadidda bilicda iyo nadaafadda magaalada tanijohar gaar ahaan wadooyinka muhiim ku ah isu socodka gaadiidka iyo dadka si loo hagaajiyo muuqaalka iyo bilicda magaalada tanijohar xogayaha dowladda hoose ee degmada johar maxamed abuukar cali oo wareysi gaar ah siiyey radio snai ayaa ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan in la dardargeliyo ilaalinta nadaafadda si loo gaaro johar oo nadiif ah xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu baaq ka soo saaray qashinka lagu soo qubo hareeraha wadooyinka magaalada tani johar
waa tii oo shalay gudoomiyaha degmada ahna duqan magaalada uu shir jarayd ka soo saaray inagoo ka duulayno shirkaas iyo awaamirta gudoomiyaha waxaan isla garanay in aan horta ka bilowno magaalada oo maalmahan waxaa socday magaalada oo lala nadaafadeed oo geedahan lagu jaraayo nadaafadii waxaana loogu shaqeynayo xaafadaha dhan oo afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada sidoo kale maanta waxaan yani ka sameynay nadaafada wadada halabowlaha u ah garoonka diyaaradda iyo magaalada inta udhexeysay annagoo ka duuleyna in maalmahan nagu soo aadan ay tahay sanad guurada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan rajeyneynaa marka insha allah bulshooyinta reer jowharna inay qayb ka noqdaano oladahaas nadaafadda waxaa sidoo kale maalmahan gudoomiyaha oo shali sheegay in la qaato qof walba guri walba goobaha ganacsiga kalo in la suro calanka hirshabeelle iyo calanka dowlad soomaaliya marka sidoo kale waxaan shalay awaamirta aan qaadana ka mid ahayd in xaafad walbo ay loo sameeyo nalalka xaafadaha ku dhegnaa beryahan dambe xoogaa waxaa soo iska soo batay in dhalinyarada oo ciyaal weerada iyo wixii marka insha allah idina waxay maraysaa meel fiicanay ka maraysaa sanad guuradaan u dabaaldegaynaa waxaan ku jirnaa in sanad guuradeen waxay noqoto marka sanad guurada maalmahan ay noo socoto ka dhiman kasta yare ka dhiman hadda kol already waxay ka dhimanoo iska laba isbuuc ah marka insha allah waxaan rajeynaynaa si wanaagsan inay noogu qabsanto bulshooyinta reer joharna iyadana waxaan ka codsanaynaa inay nala qaadaano mas-uuliyaddaas qof walbana waxawaaye nadaaf nasfu min aliimaan aan lahay qof walba oo ka mid ah xaafad walba haddii ay horteeda iska hagaajiso magaaladana waxay noqonaysaa magaalo qurux badan joor nadiif ah nadaafadda deegaanku waxa ay kaalin ballaaran ka qaadataa bilicda iyo caafimaadka dadka iyo sidoo kale noolaha deegaanka gudihiisa ku nool